dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oon caawana idinku hayo nin derbiye jiifa oo si lama filaana ku helay lacag ku dhow laba boqol oo kun oo dollar kadib markii uu dib u celiyey faraati amaba fargal aroos oo qaali ah oo loogu riday koob uu ku tuugsado oo uu derbiyada la fadhiyey waxaan kaloo idiin hayaa amiirka dalka qatar oo iibsaday lix jasiiradood oo uu ugu talagalay inuu u dalxiis tago xilliyada kuleelaha iyo sidoo kale haddaynu garab qabaa hadoobaynay sheekadiyey caawacaan gamahayahay
waa fanaanada caanka ah ee faadumo duur oon caawa idinka hayo waraysi qiimo leh oo aan filayo inaad dhammaantiin ka wada heli doontaan waa caawa iyo cawayska aan ku bilaabe nin derbiye jiif ah oo maraykan ah oo deggan dalkana maraykanka ayaa si lama filaana waxa uu ku helay lacag ku dhow laba boqol oo kun oo dollar lacagtaasi waxa uu ninkaasi ku helay waxa uu dib u celiyey faraati amaba fargal diamond iyo dahab isugu jira ah oo si lama filaana ay haweenaydii faraatigaasi lahayd ugu riday koob uu ku tuugsado oo uu waddooyinka la fadhiyey hase ahaatee arrintaasi ayaa ninkaasi derbijiifka waxay u noqotay fursad weyn oo qaali ah oo noloshiisa soo marta waxaa istuudiyaha ila fadhiya maxamed colaad xasan oo igala qayb galaya barnaamijka caweyska washington caawa colaadow sheekadan waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan ninkanna muddo labaatan sano ku dhowna derbiyada wuu fadhiyey sida idaacaduhu ay sheegayaan oo uu weliba ku ciraystay bal sheekadiisa wax nooga sii bidhaami caashi horta sheekadan waxay dadka xusuusinaysaa sheeko iska khuraafaada oo soomaaliya dadka ay yaqaaneen oo qofka waxba waxba naba qadar baa u yimid nabi qadar baa u yimid ha
oo markaa markaa gacantii wax ugu riday ama hanti fara badan siiyey waxay yidhahdaan soomaalida ayay horta xusuusinaysaa dadka waa garta marka waa sheeko qosol badan laakiin tani waxay kaga duwan tahay aamin baa dhalay lacag macnaheedu wuxuu noqonayaa qof le- qof aaminimadiisii iyo isagoo weliba Daacad- baahan daacadnimadiisii.
daacadnimadiisii daacadnimo dhashay lacag ayaan ku dhi- aan ku macnayn karnaa isagoo weliba baahan isagoo weliba baahan oo derbiya jiifa ninkan waxaa la yidhahdaa bill ray harris Eh, waxa uu eh, ka tugsan jiray oo fu- ji- ji- seexan jiray jeedka magaalada kansas ee dalkan maraykanka waxa uu si lama filaana ku riday kaab uu ku tugsanayay gabar la yidhahdo sara darling oo farantigana wuxuu ahaa mid eh, arooskeeda loo siiyey oo ah, farantigii arooska ayuu ahaa waa meher haddaan waa si kala dhigno meherkeedii ha waa meherkeedii waa garta marka maalmay ka maqnayd ninkan farantigii uu hayey een, ma aanu iibsan damac kama aanu gelin farantigii dhaiminka ahuu sidiibuu u hayey islaantiibaa farantii kusoo dhacay gabadhii meesha halkii ay kula kulantay ninkiibay ka raadisay wadooyinkii Eh, markii ay la kulantana wuxuu ku tiri farantigii farantii baan ka aan filayaa inuu iga lumayo agtaada ama me- aan weelkaaga oo ku riday.
weelkaaga ku riday baan malaynayaa iyadoo weliba aan hubin ma aragtay markaa buu yidhi ha waan hayaa farantigii buu sidii ku celiyay marka arrintii waxay isu bedeshay arrin la yaab leh marka marka isaga ninkan derbiye jiifka ah ma ogaa een, faraatigan inuu dheeman yahay oo uu qaali yahay ma ogaa caashi horta wuxuu yidhi "Een, waan ogaa inuu sheegan shay qaali yahay oo faranti diamond oo dahab uu yahay qaalina uu yahay marka qofkii ku ridana inuu soo xusuusan doono oo uusan iloobi doonin waan ogaa buu yidhi oo sidaa baan ku hayay wow marka daacadnimadiisa halkaa waxay dhashay marka ninkii gabadha qabay ayaa caasho waxa uu bilaabay inuu ninka daacadnimadiisii markii uu arkay inuu een, website ama bar internetka sameeyo oo deeqo loogu ururiyo oo uu ku qoray eh, ninkan saas saasa oo daacadnimada ka muuqato oo jeedka istaaga jeedka istaaga ugu deeq hal dollar marka sheekadii dhacday buu qoray kadib wuxuu yidhi ninka noocaas lama dayici kare hal dollar hal ugu rid.
doolar ugu deeq marka hal doolarkiibaa wuxuu dhalay hadda wuxuu marayaa boqol toddobaatan iyo shan kun oo doolar buu marayaa akoonkiisa oo oo hal doolar loogu shubay oo ninkii derbiye jiifka ugu oo soo ninkii dhacaysa darbijiefka ugu soo dhacaysa wow marka waxaase sheekada ka xiisa badan mid ah ah oo la yaab leh soomaalidu waxay tidhaahdaa qofka hadduu wax helana aad baa loo jecel yahay hadduusan waxna- waxba haysanna wuxuu noqonayaa kolley uun nin- labadii walaalaha ninkii lacag lahaa weyn waa garta dad badan baa sheeganaya marka ninka wax yeeshay.
darbijiefkiska ahaa ee meeshaa jooga markii la ogaaday in lacag boqol iyo toddobaatan iyo shan kun oo doolar ay maraysa akoonkiisa Oh.
lagana yaabo inay malaayiin gaarto waa garta ayaa dad badan soo sheegteen maxay leeyihiin gabadh waa baa ugu horreysay la yira- walaashiisa oo la yidhaahdo walaashii ka yar oo la yidhahdo robin harris ayaa la soo xiriirtay een, wargees eh, wargeeskii uu qoray een, sheekadiisii ugu horreeyey kadibna wuxuu ku tiri ninkaabaan us today ha us today ninkaabaan doonaya inaan ogaado halka uu ku sugan yahay waa walaalkay waa walaalkay iyadoo la qaylinaysa soo baxday waa garta marka ilaa maalinta hadda waxay ku wada hadlaan baa laleeyahay taleefanka saddex kaloo qof oo la dhalatayna een, taleefankii bay ku bartay iyo caruur fara badan oo abti u yahay kuwa adeero u yahay oo aanu weligii arag xataa aan- uusan aaminsan inay jiraan ayuu ayuu hadda baranaya oo teleefonkii lagu baraya waa garta colaada waxaad ii sheegtaa marka ninkan maadaama uu derbiye jief ahaa sawirkiisana qudheeda waan arkay ciraa ka muuqataa da'na way ka muuqataa marka muddo intee la eg bay reerkiisa ismoogaayeen oo uu derbiyada jiifoon laga warqabin caashi wuxuu wuxuu leeyahay lix iyo toban sannadood reerkayga ilmaana saarin waa garta waxaan aaminsanaa buu yidhi inaan weligii dib damba u arki doonin laakiin arrintan eh, faraantigan ayaa ahaa buu leeyahay fariin xag alle iga timid oo eh, ahayd midiina xiriirinaysa aniga iyo reerkayga marka reerkiisa hadda dib u soo raadiyey ee dib u arkay ma sheegeen halka ay ku tabayeen ninkani waxay ku leeyihiin nolol iyo geeri meelaan ku sheegna ma hayn muddo badan baan baafinaynay laakiin waxaan si lama filaana ku ogaanay leeyihin warbaahinta iyo telefishinadoo ka hadlay marka ayaan sawirkiisina aragnay een, xusuusanana inuu yahay walaalkeen dhacdadan waxay ninkan ka bedeshay ee ka- wuxuu ka faa'iiday waxyaaba badan buu ka faa'iiday waxaa ugu horeeya kow magac buu ka helay oo telefishinada maraykanka aad u hadalaya midda labaad lacag fara badan buu ka helay wuxuu leeyahy waxaan ku dhisanayaa een, guri baan ku dhisanayaa aan ku noolaan doono oo waxaan dib ugu noqonayaa texas oo reerkiisa ay joogaan gabadha dhalatay iyo walaalihii halkaa baan guri ku dhisanaya halkaa baan ku noolaanayaa buu leeyahay Eh, hadda wuxuu ka shaqaynayaa sidii dokumentiyadiisii muddo badan ka hadlaysnaa maadaama uu darbijeef ahaa uu dib u soxo si akoonka eh, lacagta iminka lagu shubayo mid isaga u gaara oo isaga uu leeyahay loogu uu maamulan karo loogu sii shubo oo s- ayuu akoonkii ka- ka shaqaynaya waxaa kaluu ka faa'iiday oo een, ah in darbijiifnimadii uu ka baxay koox een, muusikiistayaala ayuu oo jaaska ciyaara ayuu hadda shaqo ka helay een, wuxuuna seexdaa mid ka mid ah ee sh- een, shaqaalaha kooxdaasi qa- halka hoose ee aqalkiisa ama basementiga loo yaqaan durbubuu ka soo baxay durbu kasoo baxay darbijiifnimadii intaan lacagtiba durbujiifnimada.
gacantiisa intaaba kusoo lacagti dhaceen gacantiisa kusoo dhacay waa garta waxaan maqli jiray colaado ilaahay ma kuu gargaaraa mise gadacdo kuu ridaa qaarna waxay yidhahdaan gafuur gafuur gafuur
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystow haddii ilaahay uu deeqdiisa kuu xaabiyo maxaa ku fekeri lahay maalinba siday wax kugu soo dhacayaan ayaad maalinta dambena aad jasiirado cidlo ah aad camiri lahay waa tahay amiirka dalka gadar ayaan idin hayaa oo iibsaday lix jasiiradood oo ku yaala wadankaasi giriiga lixdaasi jasiiradood waxa uu amiirka ugu talagalay inuu u dalxiis tago oo uu ku soo nasto marka ay xiliyada kuleelaha ay sii laba kacleeyaan khaliijka waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan waxaa sheekadaasi aan la wadaagaynaa xuseen barre aadan oo isaga aad u baarbaara sheekooyinka noocaas oo kale xuseen barre oo bal marka hore kusoo dhawo barnaamijka caweyska washington marka xiga bal amiirkan lixdan jasiiradood xaguu kala geynaya casha een, warbixinta waxaa xiise gaara u yeelaya in boqorka amase amiirka dalka qatar xamed bin khalifa al thani uu bixiyey lacag gaadhaysa sideed milyan oo lacagta yurada ah taasoo uu ku iibsaday dhul jasiirada ah oo ku yaala dalka griiga siaynu la soconno dalka griiga wuxuu ka mid yahay wadamada ay saamaysay eh, xaaladda dhaqaale adduunku marka eh, waxaa dhacday in hoosudhac ku yimaado dalxiiskii waxaa dhacday in dadkii ay dakhli fara badan waayaan marka dad fara badanoo dhul lahaabaa iibiyey dhulkan marka reer baa lahaa een, iska soo dhexdhexlayay toddoba jasiiradood baa dhulkan ka kooban yahay oo biyaha soo kala dhexgalgala boqorka ayaa afar sano ka hor wuxuu ku arkay een, isagoo ku dalxiisaya markab weyn oo nooca lagu dalxiisuu leeyahay oo ku maraya xeebaha badda cad ayaa wuxuu arkay dhulkan aad u qurux badan oo lasoo ooday oo aanay cidna deganeyn markaasuu tooyday oo uu wareystay ciddii lahayd kadib waxaa loo sheegay in eh, reerkaasi leeyihiin waa u tegey wadahadal baa dhex maray kadib wuxuu laysla gartay sanadkan inuu iibsaday iminka jasiiradii isagaa iskale wuxuu ugu talagalay inuu ka dhisto guryo dalxiisa oo uu u raaxo tego u tamashlayn tegay isaga iyo xaasiskiisu boqorku markaa wuxuu leeyahay afar iyo labaatan caruura iyo saddexaas mid walba markaa wuxuu ugu talagalay inuu guryaha dejiyo oo ay wakhtiyada fasaxa kolba siday haleel u leeyihiin ay u kala yimaadaan kuwa soo haran ayuu geynaya kolley waxaan filayaa afar iyo labaatan caruura markaa leedahay oo caruurtiisu ay caruura dhaleen ee xaasaskuna ay saddex yihiin waxaa filayaa in guryahaasi ay kaba badan yihiinba in dhibaatada keliya iminka taagan waxay tahay sharciga dalka giriiga u yaalla wuxuu dhigayaa dhulkaagu intuu doono ha la ekaado gurigaagu kama weynaan karo gurigaad dhisanaysaa kama weynaan karo laba boqol iyo konton mitir oo isku wareegsan boqorku wuxuu leeyahay aniga musqushayda ayaa ka weyn laba boqol iyo konton mitir waa garta tusaale ahaan wuxuu soo qaatay boqorku wuxuu ku doodayaa in madbaha keliya ama jikada qodfa siduu yaqaano uu doonaya inay noqoto kun mitir oo isku soo wareegsan sababtoo ah dad badan baa ii imanaya buu yidhi dad badan baa marti qaadaa marka waa in eh, yacni aan helaa sharci kaa ka duwan marka taasaa iminka murun ka taagan yaho wadahadalladu ka socdaan laakiin xuseena maadaama een, boqorka jasiiradahaas uu u rabo keliya in xilliga kuleylaha ee wadamada khaliijka markay ka dhacaan uu usoo dalxiis tago keliya inta uu ka maqan yahay cid usii haysa ma raba dabcan waa shaqa abuurkay ku jirtaa oo dad fara badan baa shaqo ka heli doona oo guryaha usii deganaada usii deganaada iyo kuwa soo qaadi doona dadka yimaada iyo weliba een, shaqooyin badan ba halkaa ka soo bixi doona waxay taxan yihiin hantidiisu min london ilaa bikiin dalka china way taxan yihiin ayay taxayin marka dabcan waxaa jira shirkado gaara oo ka shaqeeya een, guryaha dadka hantida leh iyo maraakiibtooda waaweyn ee badda dhex jooga Wow. qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaa marti igu ah fanaanada caanka ah ee faadumo duur oo aan filayo dhegaystayaal fara badan iyo weliba dadka suugaanta jecel inay si weyn u yaqaanaan faadumo duur waxaa in muddo ah ku noolayd khaliijka hase ahaatee waxa ay labadii bilood ee lasoo dhaafayba ku nooshahay magaalada muqdisho oo ay dib u soo degtay faadumo duur marka hore kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a haa caasha cuud waa ku maqlaa aad iyo aad oo ku faraxsanahay in aan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aan kuga helo faadumo duur adigoo ah fanaanada weyn oo qaali ah oo heese la yaqaano oo soomaali badanna ay ku faanto qaada marka hore kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad baad umahadsantihiin waa ku salaamaa caasha cuud aad iyo aad baa umahadsantihiin wayna salaamayaa gebigiinaba wariyaasha jooga o dhan wayna salaamayaa aad baan Abreer.
ka- aad baan kaaga qaadnay magaalada muqdishoad joogtaa bal si kooban magaalada muqdisho iyo waxa kaaga baxay joogitaankaaga adigoo ah qof fanaanada muddo dheerna ay kuugu dambeysay
wallaahi magaalada muqdisho waa wanaagsan tahay wax dhiba ma arkin nabad iyo barwaaqo suuqaan aadaa waa kasoo adeegtaa ilaa xamarweyne ilaa waxaan tagaa cabdicasiis ilaa bakaaraha ilaa hodon ilaa iskool buluusiye meelahaasaan iska marmaraa waa alxamdu qofaan garanaya se ma arkin aan waa iska socdaa inaan fanaaniinta u tago mooye
wajiyo cusub aad ugu tagtay wallaahi suuqa waxaan tegay la yidhaaho beerta oo afisyoone waad garanaysaa agteed ahay aad iyo aad ayaan subax waxaan ka doontay ayaantaan imi adugu hadda waxaan jooga laba bilood ayaan aado waxaan isir beer baan doonanaya fareesha carruurtaydaan u sheegay waa baxay oo intaan marashiida iska huwaday baan dadki dacasna gashadaan dadkii iska dhex galay waa gartay waxaan garanayo baan caashay waa allahil islaam baan arkay allahil islaam baan arkay qooryo xero islaam baan arkay waxaan garanayo waa gartay ah marka alxamdulilah wax dhiba habarina ma jiraan laakiin jiilba nimco jil ilaahay wallahi laakiin laakiin jiilba jiil baa bedela sooma aniguba intaas xamar aan joogay haddaad hore igu arki jirta maanta igumaad aragteene inaan ku garan waayo dhici lahayd jiilba jiil baa bedelay eh, intaas dadku way socdaan soomaali fara badanna eh, qurbahay joogta adiguba qurbahaad muddo dheer deganeed ood waad laabatay hadda waa in hadda un lasoo laabto lays arka maahe malaha wejiyada cusub lays huri maayo hadda soo ma caalamka lagu kala faafay ha waa tahay faadumo duur mar kale aan kusoo dhaweynaya waxaa tahay qof fanaanada heese la yaqaanaad qaadaa waxaa laga yaabaa heesahaaga marka faadumo duur dadka ay maqlaan in markiiba ay kusoo dhacdo heestan hadaynu garab qabaa hadoobayna sheekadiyey caawacan gamahayahaye maxaa kuu baxay baan maqli jirin maxaa kuu baxay faadumo duur iyo dareenkaaga habar waxaa ii baxay waxaa ii baxay seven seven ayaa i hor yimi aye Ee, markaan aniga ibraahim baadil qaadayna heestaan alla ya arxamu raaximiin ibraahim baadil isna uu lahaa jeeran guusha soo helo heeryada gunimarida guurka waan dabraaya annaa laa kalgacaylkii guumowye abow marka alla ya arxamu walaalkay qaali ilaahi ha u naxariisto aad iyo aad baad i xusuus weyn igu riday waxay ahayd jeeran guusha soo helo heeryada gunimarida guurka waan dabraaya seven seven bay ahayd guutada labaad taangigan la dhignay riwaayadda iska lahaa heegan ma lahayn marka gobonnimo doonkii waxay ahayd yacni seven seven aanu dagaal ku jirno furmaha ku jirnay baan qaadayna heestaan waxaa laakiin heesta jacayl baa loo ekeysiiyey maxaa jacaylka loogu fariisiiyey hadda qofkii dhagaysta waxaa laga yaabaa qof halgan ku jira oo arrinna ay meel u taallo ballan iyo axdi guur qof la galay in heesta dardaarankaas ay bixinayso inkastoo dhinaca kalena saad sheegta ay tahay ha maya anigu waxaan jeclaa wiilka inaanu de hawsha dhammayno waa garta isna wuxuu lahaa jeeran guusha soo helo heeryada gudnimo rido guurka waan dabraya yacni guurkeenna waynoo xidhan yahay anna waxaan lahaa kalgacaylkii guumowye abow igu noqoy ma guuraan oo galgasha hurdada nacay yacni anigu kalgacaylkii baan wataa isna wuxuu wadaa waddankaan xoreynaya waa marka uu leeyahay inta la ii gafaayay godobtaydu maqan tahay guclahan ku jiraya maqan tahay ha inta godobtaydu maqan tahay jeeran guusha soo helo buu leeyahay aakhirka heeryada gudnimo rido guurka waan dabraa waynoo xidhan yahay guurkeenna weye waa garta waa garta taranuug sideedii ey aboowe bani socota mooyaane ey aboowe masalaama gacalka iyo ey aboowe
anuhu waajibkii gudani abbaaye gudkayga sarnaayi abbaaye gamaawayga xaaraani abbaaye
inay sheekadiyey caawacan gamahayahayey bal haddaynu galab tabaa cagooba inay sheekadiyey caawacan gamahayahayey
guulahiiray eeridaa ka nabadgalo iska caashan doonay eeridaa ka nabadgalo iska caashan doonay
faadimo waxaan kaloo ku weydiiyey nimaadu waa ee heestan adiga iyo ibraahim baadilyaa isla kiin xulay riwaayad bay ahayd caashacuudey waxaaba ku jiray ii, heestii wariyaha haddii aan waraaqaha ugu dhiibo wariyaha waxaa ku jiray moogtay salaanow sidaad iiga socotay waxaa ku jira heestii ahayd hadday cabashadu dhabkaa tahay dhakhtarka uga sheekay riwaayaddu waxay riwaayad weyn bay ahayd dhakhtarka uga sheekee aad iyo aad aad iyo aad waa Ah, hees- ah, waa waa dhegaysata adoo yar waxaan umalay dharka ku dhaqi jirta heesaha marka hooyo laxooxda wiil badan bay iskugu tuntaan u malayn saba saba dharba dhaqi jirin marka heesihii markaad qaadeen heesihii waxay noqdeen heesa samada galay dhakhtarka wey dhakhtarka uga sheekeeda haddaad sheegaysay hadii aan waraaqaha kugu dhiibo Ah.
wariyaha iyo markaa intaasoo dhan qaadeen heesihii waxay noqdeen kuwo aada u caanbaxay oo aada looga helay adinka laakiin shacabkii ma idinkaga soo laabtay wax dareen oo ku saabsan heesaha aad qaadeen wallaahi ca- wax dareenayo cajlada unba aada iyo aad bay suuqa u gashay kaban baanu ku duubnay markii dambe anagoo idaacadda baan ka qaban heeska mooye iyo waraaqaha mooye idaacada idaacad kama qaban heesaha kale hadduunba anigu soo cajleeyey abudayn markaan ka imi heestaan ma ogtahay salaano marka xataa idaacadda umaanan qaban heeskaas waraaqaha iyo kalgacaylka gumooye ayaan raadiyo muqdisho u qabanay inta kale idaacaddu ma qaban
وقيس لقبح يريه أي أبوه ليلنا قد كوديري أي أبوه المقاسة هودقي أي أبوه
daruu godkou galay abbay eryuudiyowgii abbay aniguba garwaqsani abbay
anigana gadoodii ay aboowe soo geedkii caashaqa ay aboowe mirihiisi manguran ay aboowe
oondhabaadayga daay abbay cashaqa hagaagixin abbay waqtigiis hagaari abbay
uqays lagabaxiiriya ay aboowe laylana godka u diray ay aboowe cilmigaasa hawdhigay ay aboowe
inta ruux godka u galay abbay geeriyowdiyowgii abbay aniguba garwaaqsani abbay
anigana gadoodii ay aboowe soo geedkii caashaqa ay aboowe mirihiisa manguran ay aboowe
undhabadayga daayey abbay cashaqa hagaagixini abbay waqtigiis hagaari abbay
laba geedi kala rarayey gobolkuna u kala dhacayey geedi dhiceerna kala qariyey laba geedi kala rarayey gobolkuna u kala dhacayey waaw waaw faadimo duur intaasoo dhan waxaan uga dan lahaa bal dhan xusuus ku geliyo oon muudkaagii meel wanaagsan iyo waddan qurux badan aan dhex geeyo nasiib wanaag adaaba maanta dhex jooga alxamdulilah adna waa dhimanaysaa caashucuur insha allah dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaah in fanaanada faadumo duur waraysigaasi aan la yeesha aad qaybo kalena ka maqli doontaan toddobaadyada soo socda haddii aan laydmo intaan mar kale ismaqlaynana nabadgelyo
oday humadiyalarkani way ku hudayaan